amin wanaagsan dhegaystayaal waa shamac bodhkast iyo buugga the combon effect ee uu qoray daareen haardi daareen haardi oo ah qoraa ameerikaana la taliya iyo aasaasaha majalada success ayaa qoray buugga magaciisu yahay the combon effect daareen buuggiisan wuxuu si qoto dheer kaga hadlayaa muhiimadda ay leedahay in hadafyadaada nooleedaad si maalinlaha u samayn kartid adoo qayb yaro ka mid a maalin kasta samaynaya ugu dambayna aad gaadhi doontid ujeeddadaadii aad in badan ku hamiyeysay micnaha buugga ee the combon effect wuxuu ku sharxay inay tahay gurashada abaalmarino badan kuwaas oo kaaga imanaya samaynta doorasho ku dhisan caqli iyo qabashada qaybo yar oo isdaba jooga si guud buug wuxuu ka kooban yahay lix cutub oo midkiiba uu si qoto dheer uga hadlayo uguna sii faahfaahinayo sida lagu gaadhayo waxaad niyadda ku haysid ugu horreyn cutubka koowaad daareen wuxuu kaga hadlaya cutubkaa inuu ficil ahaan u bedelo qofku wuxuu maskaxdiisa ku jira ee uu isleeya ma qaban kartid wuxuuna ku bilaabayaa ma maqasho sheekada diinka iyo bakaylaha mudanayaal iyo marweyn waxaan ahay diin isiiyo wakhti ugu dambayna waxaan ka adkaan doonaa cid kasta goor kasta iyo tartan kastaba sababtu ma aha inaan ahay midka ugu fiican ugu caqliga badan ama u dheereeya waxaan u guulaysanayaa qabatinkaan la qabatimo dabeecadaha togan iyo joogtaynta aan sameeyey si aan dabeecadaha hirgeliyo wuxuu sidoo kale kaga hadlaya isla cutubka qaybo ka mid a taariikh nololeedkiisa iyo in aabihii soo korsaday markuu haastee jir isagoo aabihii ka sheekeynay dadaalka uu geliyay noloshiisa ayuu dhahay waxaan u mahadnaqayaa aabbahay sababtoo ah dadaalkiisa iyo siduu u ahaa qof aan jeclayn cudurdaarada baan halkan kusoo gaadhay sidoo kale xilligii dugsiga muu ogolaan jir inaan ka maqnaano hal maalin xataa haddaan xanuunsano inaan tusnaa anagoo dhiigayna ama lafta jaban uu arkaa taas oo uga jeeday markaad dhab u xanuunsataan oo dhaawac culus idin soo gaadho uunbaad joogi kartaan wuxuu intaa sii raaciyey mid ka mid ah fikradihii aabbahay waxaa ka mid ahaa ahaw mid bixin kara jawaabta maya guuli kuma jirto inaad ku darsantid raacista dad badan ahaw wiil aan caadi ahayn wuxuu sidoo kale isla cutubka qoraalka ka hadlayaa saamaynta ay nagu hayaan go'aamada dibadayna ga imanaya iyo malaawaalku wuxuuna odhanayaa ka bulsho ahaan waxaynu nahay kuwa lagu duufsaday suuqgeyn ganacsi oo aan u baahnayn kuwaas oo kuu qancinaya mushkilada aan hore kuu haysan soo bixistooda waxaynu nahay kuwa aaminsan dhammaadka wanaagsan ee laga helo filimada iyo sheekooyinka waxaynu luminay aragtida wanaagsan iyo qiimaha farshaxankii hore ee ahaa in si adag loo shaqeeyo wuxuu sidoo kale soo qaadanayaa tusaale ah ka waran haddii lagu kala dooran siiyo inaad qaadatid saddex milyan oo dollar ama lacag bira oo hal xaba ah taas oo qiimaheedu labalaamayo koob iyo soddon cisho gudahood teebaad dooran lahayd labada kaba soo qaad haddaad dooratid saddex milyan ee dollar saaxiibkaana doorto lacagta halka bira shan cisho kadib adigu waxaad haysani saddex milyan oo dollar halka saaxiibkaana haysanayo lixdan sinti maalinta tobnaad wuxuu haysaa shan dollar iyo labiyo toban filis labaatan cisho kadib oo ay hadhsan yihiin koob iyo toban cisho saaxiibka wuxuu haysan doonaa shan kun iyo laba boqol iyo saddex iyo afartan dollar halkaadna laga yaabo inaad kharash garayso oo isticmaashay saddexdii milyan ee dollar ugu dambayn siday lacagtaasi isku bedbedelayso muddada koob iyo soddonka cisho ah waxay ku dhammaan doontaa inuu haysto saaxiibkaa toban milyan toddoba boqol iyo toddobiyo soddon kun afar boqol iyo sideed iyo toban dollar iyo afar iyo labaatan filis halkaadna laga yaabo inaad weli haysatid saddexdii milyan waa haddii aanad kharash garayn wuxuu tusaalaha uu qoraalka soo qaatay uga jeeday si uu muujiyo muhiimadda ay leedahay joogtaynta iyo samiridda waxaad qabanaysid cutubka labaad wuxuu qoraalku kaga hadlayaa doorashada wuxuu xusay saamaynta doorashada aynu samayno maalin kasta inagoo dhaadanayn taas oo maxsuulka maalin kasta iyo mustaqbalkaynuba ku xidhan yihiin wuxuu tusaale u soo qaadanaya odhaahdii john maxwell ee ahayd noloshaadu ma bedelmayso ilaa aad bedelshid waxaad qabatid maalin kasta oo looga jeedo guushaadu waxay ku jirtaa waxaad qabatid maalin kasta cutubka saddexaad qoraagu wuxuu kaga hadlayaa cutubka dhaqamada wuxuu tusaale u soo qaadanayaa macalin ardaydiisa u sheegaya inay soo rujiyaan geed yar weyna u soo rujinayaa si fudud mar kale wuxuu ku odhanayaa macalinku ardaygii soo ruji geedkaas waa geed weyn oo aadu koray dadaal badan oo uu sameeyey kadib wuu ku guuldaraysanaya ardaygu inuu soo wada rujiyo geedka wuxuuna odhanayaa ma awoodo wuxuu macalinkii ku jawaabayaa wiilkaygiiow durbo waxaad caddays awoodda dhaqmadu ay noloshaada ku leeyihiin mar kasta oo ay xiidadu si qoto dheer u koraan waa mar kasta oo ay adkaato in la xididsiibo geedka si lamida sidaana dabeecadeyna qaar mar kasta oo ayna xukumaan waa mar kasta oo ay adkaatay inaan joojino dhaqankaa mar kale wuxuu qoraagu tusaale usoo qaadanayaa nin faras korsan oo mid wadada dhinaceeda kala taagan uu ku odhanayo xaggaad u socotaa uguna jawaabayo ma garanayo ee weydii faraska wuxuuna sii raacinayaa tani waa nolosha dad badan oo ma garanayaan halkay u socdaan waxaana xukuma dabeecadahooda intaa wuxuu ku dara in caadooyinka aad samaynaysid ay noqdaan kuwo mar kasta la xidhiidha hamigaaga ay jirteena sabab weyn oo aad u rabti inaad meel gaadho taas oo kugu dhiirigelinaysa ka dhowaynta yoolkaaga cutubka afraad qoraagu wuxuu kaga hadlayaa dardargelinta yoolka wuu qofku leeyahay inuu gaadho iyo joogtaynta wuxuu bilaabo wuxuu isla sidoo kale aad ugu celcelinaya muhiimadda ay leedahay awoodda joogtayntu oo waata kala reebta buu odhanaya cid kasta oo rabta inay meel gaadho wuxuu sii raacinayaa dadka badankoodu waxay ku hodmaan fudaydashada iskugeynta saamaynta ashyaada yaryar tusaale ahaan waxay joojiyaan orodka maalinta sideedaad sababtoo ah weli culayskooda jidhku wuu badan yahay cutubka shanaad wuxuu kaga hadlayaa qoraagu saamaynta oo u kala saaray saamaynta aynugu leeyihiin waxaynu maskaxdeena ku quudinno dadka aynu la macaamilno iyo deegaanka inagu xeeran cutubka lixaad ee ugu dambeeya wuxuu kusoo gunaanada in la dardargeliyo kor loo qaadana ka dhabaynta yoolkeenna iyagoo maalin kasta qaybo ka mida la samaynayo ugu dambeyn waxyaabaha muhiimka aynu ka baran karno buuggan waxaa ka mid a kow wax kasta oo aad niyadda ku haysid qabashadeeda inaad ficil u bedeshid laba waxyaabaha aynu qabanno si maalinla ah waxay ka qayb qaataan mustaqbalkeenna saddex in qofku aanu aaminin nasiib ee uu mar kasta muujiyo dadaal howl kastuu qabanayo afar doorashada maalin kasta aynu samaynayno inagoo dhaadanayn waa inaynu ka fiirsanno shan waa inay jirto waxaynugu dhiirigelinaya ka dhabaynta yoolkeenna lix joogtaynta wax kastoo aynu bilowno inay tahay muhiim toddoba in mar kasta oo dhaqamadeena aanu fiicnayn mustaqbalkeenna ay sii daba dheeraadaan waa mar kasta oo ay nagu adkaato ka tegistoodu